alxamdu لlh rb اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wlaa cudwana ila clى الظalimiin slى اllah عlى nabiyina muxamadi wعlى alih وصaxbihi wslma tasliima kahiira ama bacd waxaynu joognay baabkii ku saabsanaa qusliga iyo waxyaabaha markaa raaca xukmu qira'aةi اqur'ani liljunub wacan caliyin cali ibni abi aalib waxaa laga wariyey radia allahu canhu ee qaala anahu qaala inuu yihi kaana rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yuqri'unaa mid noo akhriya alqur'aana qur'aanka maa lam yakun junuban inta aanu ahaanin mid janaabo qaba marka uu janaabo qaba mooye inta kale oo dhan wuu noo akhrii jiray rawaahu lkhamsatu shanta ayaa wariyey wahaadaa kani noo yaalaana lafdu tirmidiyi lafdigii tirmidi weeye waxasanahu xasan baanu ku xukumay wasaxaxahu ibnu xibbaana ibnu xibbaanna wuu saxiixiyey xadiidkan xagga takhriijkiisa kolka la eega ikhwaani ahlulcilmiga barh ka midi way quweeyeen waxaaba ka mid ah tirmidigaasi kadalika ibnu xibbaan sidaasoo kale ibnu khusayme iyo ibnu sakan iyo cabdilxaq alishbiili iyo baqawi iyo ahlulcilmigaasoo dhamme xadiidka way quweeyeen alxaafid ibnu xajarna wuxuu ku yidhi isaguna fatxulbaariga walxaqu anahu min qabiili lxasani yasluxu lilxuja laakiin dhinaca kale ahlulcilmiga muxadisiinta badidoodu xadiidkan way daciifiyeen waxaa ka mid a ahlulcilmiga daciifiyey alimaamu axmed raximah llah waxaa kaloo markaa daciifiyey ahlulcilmi badan oo kale oo uu ka mid yahay alimaamu lbukhaari sababta markaa loo daciifiyeyna sanadkiisa waxaa ku jira cabdillaahi bnu salima almuraadi nin la ydhaah ninkaasi waa laga hadlay waa daciif weeye aad ba ahlulcilmigu ay uga hadleen markaa sida raajixa ah ahlulcilmigu u badan yihiin xadiidkani waa inuu daciif yahay alimaamu alalbaniyuna wuu daciifiyey xadiidku waxa uu tilmaamayaana wuxuu ku saabsan yahay qofku isagoo janaabo qaba qur-aankii ma akhriyayaa se ma akhriyayo wuxuu xadiidku markaa sheegayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama markuu junubka yahay inaanu qur-aanka markaa u akhriyi jirin saxaabada axaadiid kale oo macnahaasi tilmaamaysaana way soo aroortay oo aan kan ahayn sida xadiid kale oo cali bnu abi aalib qudhiisa laga warinaayo fa ama aljunubu falaa walaa aaya iyo xadiid kale oo ibnu cumar laga warinaayo laa yaqra'i iljunubu wala alxaa'idu shay-an min alqur'aan xaadiidtaasina waa wada daciif weeyi sida ahlulcilmigu ay tilmaameen ay ku nuuxnuuxsadeen kanaa loogu qaatay oo ahlulcilmiga qaar ay soo dhoweeyeen ama ay quweeyeen laakiin sida raajixa ah kana waa daciif weeyi masaladaasi qofka junubka ahi qur-aanka ma akhriyayaa waxay markaa jumhuuru ahlilcilmi yidhaahdaan maye ma akhriyayo waxaanay qabsadaan axaadiidtan baabkan lagu sheegay oo barhkood ay isku quweeyaan adigu markaa tafaasiil bay ku leeleeyihin oo qaarkood waxbay ka reebreebaan jumhuurku laakiin waxay leeyihiin qur-aanka ma akhriyayo bacdu ahlicilmina waxay ku tegeen qofka junubka ahi inuu qur-aanka iska akhriyi karo wax dhibaato ahina aanu ku sugnayn waana sida alimaamu lbukhaari uu maray waxaanu alimaamu lbukhaariyu u deliishaday saxiixiisa xadiidkii caaisha kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yadkuru llaha calaa kulli axyaani wakhtiyadiisoo dhan rasuulku ilaahay wuu xusi jiray shakina kuma jira qur-aanku inuu dikriga ka mid yahay wakhtiyadiisana dabcan waxaa ka mid a wakhtiyo aanu markaa daahir ahayn markaa qur-aanka akhriskiisu cumuumkaasuu soo hoos galay ka saarista laga saaraya ee la odhanaayo ma akhrii karo qofka jinaabo qaba qur-aankii daliil bay u baahan tahay calaa kulli xaal wuu iska akhrii karaa dhib male isagoon kitaabkii taabanahayn qur-aankii kariimkaa wuu iska akhrisan karaa qofkii junuubka ahaa kadalika haweenkii haweenaydii xaa'idka ahayd ama caadada lahaydna qur-aanka way iska akhrisan kartaa iyadoon kitaabkii taabanahayn wax markaa daliilo saxiixoo u diidayo waadixaana lama hayo asalkuna waa inuu akhrii karo ay u bannaan tahay haddii arrintaasi ay ahaan lahayd arrin markaa waxa weeye aan bannaanayna dee adilo cadcadba oo dadka loogu diidayo ayaa ku soo aroori lahayd hadday ku soo aroori lahaydna lanuqila ilayna waa laynoo soo rari lahaa sidaa awgeed inuu qur-aankii korka ka akhriyo ee qofkii xaa'idka ahaa ama qofkii junubka ahaa isagoon kitaabkii taabanahayn ama kitaabka inta loo kala bixiyo halkaa ha ka akhriyo ama korka ha ka akriyo ama cid kale ha u qabato waxba insha allahu wax dhibi kuma sugnaa waa yahay qaala wuxuu yihi wacan abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama idaa ataa kolka uu yimaado axadukum midkiin ahlahu reerkiisa yacnii ijmaacu ugu yimaado weeye oo asturaad iyo kinaaya ku jirta uma dabadeetana araada uu doono an yacuuda inuu ku rogaal celiyo mar kale falyatawada ha weysaysta baynahumaa dhexdooda ay bayna aljimaacayn labada uu tegisood dhexdooda ha weysaysta wuduu'an weysaysi ha weysaysto wuduu'an mar haddii wowga la goday waxaad halkaa ka arkaysaa inuu yahay ficilkii oo weysaysigii rawaahu muslimun muslim baa saxiixa ku wariyey zaada alxaakimu xaakim wuxuu ziyaadiyey xaakim wuxuu ziyaadiyey fa innahu weysaysigaasi ayaa anshatu u firin fircooni badan oo u nashaad badan lilcawdi ku noqoshada macnii inuu weysaystaa qofkii awood iyo firinfircooni bay gelinaysaa uu iskaga xejiyo hawshaa labaad xadiidka qeybtiisaa hore muslim baa wariyey ziyaadadana xaakim baa wariyey ziyaadadana bacdu ahlilcilmi way ka hadleen oo waxay idhaahdeen waxaa la gaar noqday muslim ir ibraahim baa shucbo kala gaar noqday waa tahay bacdu ahlilcilmi oo saxiixiyeyna way jiraan oo xaakim iyo ibnu xibbaan iyo ibnu cabdilhaadi iyobaa saxiixiye wakadalika alimaamu alalbaniyuna uu saxiixiyey marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa xagga macnihiisa haddaynu u nimaadno waktigaa rasuulku sheegay sala allahu calayhi wasalam weysadaasi inay fiican tahay ziyaadadanna waxay sii caddaynaysaa xikmadda cala alqowli bihubuutiha oo fa inahu anshatu lilcawd weyi waay waxaa kaloo markaa sugnaatay qofku labada jimaac dhexdoodana inuu maydhaano iyaduna way soo aroortay oo inuu jimaacyo sameeyo dabadeeta uu maydhiga dambaysiiyo hal maydhi la yimaado iyo inuu maydhi udhexaysiiyo intuba waa mid sugan weeye qaala wuxuu yihi walilarbacati afarta waxa u sugnaaday afartii sunanta oo can caaishata caaisha laga wariyey radia allahu canha qaalat annaha qaalat inay tidhi kaana rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yanaamu mid seexda wahuwa junubun walxaal buu seexan jiray huwa isagu junubun uu janaabo qabo min gayri an yamasa maaan biyo isagoo aan taaban wahuwa xadiidkanina macluulun mid oo cillo u saaxiiba weeyo cilaysan cillaa ku sugan cilladaa uu sheegayo waxa weeye abu isxaaq asabiici ayaa xadiidkan markaa lagu inkiray min gayri an yamasa maaan taa oo waxaa la yidhi isaga ayaa markaa ku qaldamay xadiidkana muslim baa saxiixa ku wariyey isagoo intaa dambe aan wadan oo xadiidka muslim wuxuu ku wariyey kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama ida kana junuban faaraada an yaakula aw yanaama tawada'a wudu'ahu lisalaa sidaasaa muslim wariyey amaa intan qabla an yamasa maaan intaa muslim ma warin ahlulcilmi fara badan fara badan fara badanina waxay tilmaameen inuu ziyaadada noocaasa ku qaldamay abu isxaaq asabiici ilaa ibnu rajab raximahu llah uu yidhiba itafaqa a'immatu lxadiidi min asalafi calaa inkaarihi calaa abi isxaaq si kastaba ha ahaatee bacdu ahlilcilmina waabay xoojinayaan oo waxay leeyihiin ha laba cileeye eh dee cillo kastaa xadiidka waxyeeli mayso iskana hor iman maayaan ee lafdigaa muslimku wariyey iyo kan iska hor iman maayaanoo waa waa laba ficil weeye waxaa lagu xambaarayaa sidanna inuu mar sameeyey sidan kalena marar kale sameeyey sidanna marar sameeyey markaa hadday wuxuuba isla ficil yihiin iska hor iman maayaan calaa kulli xaal alimaamu alalbaaniyu iyo way quweynayaan waaya xadiidku muxuu inoo tilmaamayaa rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalama marka janaaba ay ku timaado intaanu seexan inuu maydho oo dabadeetana uu seexdaa way ka soo aroortay waaye waxaa kaloo ka soo arooray intuu weysaysto inuu waxa weeye dabadeetana seexdo inta hadda sadda anigu aan ogahay hadda wax maaragtay xadiidaho ahlucilmiga qaar ay yidhahdeen wuu sugan yahay oo tilmaamaya isagoon weysaysanna maydhanna inuu seexan jiray kan mooye ma garanayo waaye se ahaatee kan haddii la idhaahdo xadiidkani wuu sugan yahay min gayri an yamasa maaan waxay tilmaamaysaa inay qofka u bannaan tahay isagoo aan weysaysanna maydhanna isla markaana janaabo qaba inuu iska seexan karo sidaasina waa sida jumhuuru ahlilcilmi ay qabaan ahlulcilmiga badidoodu waa sida ay qabaan waxaa se jira nimanka daahiriyada la yidhaahdo iyo ibnu xabiib oo maalikiyada ka mid ah iyagu waxay idhaahdaan waxa waajib ku ah inuu weysaysto yani haddaanu dee maydhanba ugu yaraan waa inuu weysaysto intaanu qofkii jinaabada qabay seexanin marka sida raajixa ahi waxa weeye waa inuu qofku seexan kara laakiin waxa fiican inuu markaa weysaysto oo dabadeetana uu seexdo weysaysigana waxaa kasii fiican oo kasii akmalsan inuu maydho oo dabadeetana uu seexdo waayo weysadii jinaabadii meesha ka wada saari mayso ka rafcin maysa laakiin way yar khafiifinaysa soo ma laakiin maydhigii waxa weeye meesha uu ka wada saaraya qof daahira si dhammaystiran ayuu noqonayaa haddii la yidhaahdo maxaa u daliilay inaanay weysadu waajib ahayn yani hadduu maydho garanay laakiin haddii aanu maydhan inuu weysaystaa inaanay waajib ku ahayn maxaa u daliila haddii la yidhaah waxaa soo arooray xadiidka ibnu cumar ee tilmaamaya cumar ibn khaaab radia allahu canhu ardaa inuu rasuulka weydiiyey ayanaamu axaduna wahuwa junubun faqaala nacam ida tawada waay wuxuu dhi haya ha iska seexdo hadduu weysaysta ha seexdo riwaayad kale oo muslimka ku soo aroortay waxay tilmaamaysaa nacam liyatawada uma liyanam xataa yaktasila idaa shaa ha ha weysaysto dabeetana ha iska seexdo ilaa marka uu doono waxa weeyaan maaragtay uu ka maydhanayo lafdi kalea sheegaya ha weysaysta inshaa hadduu doono marka lafdigaa weysada inshaa la raaciyey waxaa ahlulcilmigu ay ka daliishadeen weysada qudheedu inaanay waajib qofkii ku hayn hadduu doono uu weysaysanayo oo ay u fiican tahay weysadana maydhigu kasii fiican yahay wahaakada sideedabana qofka waxa weeye maydhigan iyo weysadan iyo arrimahani wax badan xagga caafimaadka iyo xagga awoodda iyo waxyaaba fara badan iyo xataa xagga hurdada uu seexanaayo macaankeeda iyo waxyaabaha la midka ah faa'iido badan baa ugu sugan qaala wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi kaana rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama ida iktasala markuu doono inuu ka maydho waa asluub carabi ahoo macruuf ah ida iktasala markuu maydhuu maydhiga dhammeeyo looma jeedo ee waxa weeye idaa araada an yaktasil waa markuu doono inuu maydho marar badanna qur-aanka iyo axaadiista iyo carabiga kaleba way kusoo aroorta asluubka noocaas ida iktasala markuu doono inuu ka maydho min aljanaabati janaabada yabda-u waa ku bilaabi jiro fayaqsilu wuxuu maydhi jiray yadayhi labadiisa gacmo macnii wuu fara xalan jiray uma dabadeetana yufriqu wuxuu ku shubi jiray biyamiinihi midigtiisa isagoo waxa weeye ku qabsanaya weelka iyo biyaha calaa shimaalihi bidixdiisuu ku shubi jiray yacnii weelkii biyaha intuu ku qabto midigta ayuu ku shubi jiray bidixda fayaqsilu wuxuu maydhi jiray farjahu farjigiisa ayuu maydhi jiray farjigiina halkan waxaa soo gelaya labadii wadaba way soo gelayaan qubulkii iyo duburtii xaggii hore iyo xaggii dambaba uma dabadeetana yatawada-u u weysaysan jiray uma yaahudu dabadeeta wuxuu qaadi jiray almaaa biyaha ayuu qaadan jiro fa yudkhilu wuxuu gelin jiray asaabicahu farihiisa fii usuuli shacri timaha guntooda ayuu sidaa u dhex gelgelin jiray ha si waxa weeye madaxa alkaa jidhka ee timuu ka soo baxeen uu qooyo oo uu gaadhsiiyo biyaha uma dabadeetana xafana wuxuu ku shubi jiray calaa ra'sihi madaxiisa halaatha xafanaatin saddex sacab xafana macnihi waxa weeye uu ku shubi jiray weeyi oo xafnigana waxaa la yidhaahdaa yani biyaha labada sacabba in lagu qaadaa la yidhaahdaa ha ay akhada almaaa biyadayhi jamiican labada gacmoodoo wada socdo biyaha lagu qaadaa la ydhahda xafnaduna waa milulkafayn waa labada sacab oo biyo ka buuxa marka macnuu wuxuu noqonayaa uma yaahudu lmaaa biyuhu qaadan jiro fa yudkhilu asaabicahu fii usuuli shacri uma xafana calaa ra'sihi halaatha xafanaat madaxiisa ayuu dabadeetana saddex sacab ayuu sidaa oo biyo-abuu sidaa ugu shubi jiray uma dabadeeta afaada wuxuu ku burqin jiray oo uu ku shubi jiray calaa saa'iri jasadihi jirhkiisa kale ayuu biyaha sidaa ugu shubi jiray uma dabadeeta hasala wuxuu maydhi jiray rijlayhi labadiisa lugood ayuu maydhi jiray muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wallafdu limuslimin lafdiguna muslim buu usugnaaday walahumaa bukhaariyo muslim waxaa usugnaaday oo fii xadiidi maymuunata radia allahu canha uma afraqa dabadeeta wuu ku shubay calaa farjihi farjigiisuu ku shubay oo faqasalahu wuxuu ku maydhay bishimaalihi bidixdiisa yani bidixduu ku istijooday weeye waayo bidixdaa lagu istijoonaya waynu soo maray uma dabadeetana daraba wuxuu ku dhuftay bihaa bidixdiisii alarda dhulka ayuu ku dhuftay dhulkuu ku dhuftay muxuu ugu dhuftay riwaayadansa ayaa fasiraysa soo socota wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo arooray famasaxaha wuxuu ku masaxay bituraabi ciiduu ku masaxay markuu dhulkii ku maaragtay dhuftay ciiddiibuu bidixdii sidaa ugu masaxay waxaan ugu masaxayay ilan waa gacantuu ku istijooday sidii ur iyo wixii maaragtay soo raaci lahaa meesha ay uga baxdo ayuu maaragtay ugu masaxay marka hadduu qofku ciid helaya daahirana wanaagsan haddii kalena waxaa halka ciidda u gelaya ee saabuunta iyo taydha iyo waxyaabahan kale iyaguna munadifaadka ah ayaa halkii u gelaya wa fii aakhirihi xadiidka aakhirkiisana waxaa ku sugnaa uma ataytuhu dabadeeta rasuulka waxaan ula imi bilmindiili tuwaal baan ula imi mindiilku waa baalkan aynu biyaha iyo iskaga masaxno marka aynu maydhano faradahu waa celiyey oo igama aqbalina markaa waxa weye waa igu soo celiyey wa fiihi xadiidka waxaa ku jira wuu dheeraayo waxyaaba marka ayuu kasoo qaadqaadanaya wa fiihi waxaa ku jira wa jacala wuxuu gudagalay jacala waa min afcaali shuruuc yanfudu inuu saydhiyo almaaa biyaha biyadihi gacantiisa inuu iskaga saydhiyo oo halkuu tuwaalka ka isticmaali lahaa tuwaalkii waa kan iska celiyey gacantu waxa weeye biyihii iskaga tirtirayay oo uu iskaga saydhinayey waa tahay xadiidkan walaalayaal labadan xadiid waxay ka waramayaan sidii rasuulku sala allahu calayhi wasalam jinaabada uga maydhan jiray gusliganna waxay ahlulcilmigu idhaahdeen waa gusliga markaa kaamilka ah waa gusliga kaamilka ah ee dhammayska tiran sida axaadiidtani sheegaysae rasuulku samayn jiray sala allahu calayhi wasalama in la sameeyo sidaa aad aragtana weysadii gusligii bay ku dhex jirtaa waay laakiin arrintani waajib maaha arrintani sidan in la sameeyo oo weysada iyo gusliga sidaa la ysu raaciya waajib maaha waxa bal ee bannaan qofku waxa weeye inuu maaragtay jidhkiisa biyaha sidaa ugu sii wada daayo jidhkao dhan uu wada gaadhsiiyo tacmiimulmaa'i bilbadan uu sameeyo sidaasaa dabadeetana ay kaga gudayaan maydhigii iyo waxa weeye weysadii labadiba ay kaga gudayaan oo maydhigaa jidhkao dhan la maydhaya waa tahaaratun kubraa weysaduna waa tahaaratun suqraa tahaaradii yarayd baa waxay dhex gelaysaa taweyn bay dhex gelaysa ilaahay baa yihi wain kuntum junuban faطaharuu rasuulkeennana sala allahu calayhi wasalama sifadaa kale qudheedu way ka soo aroortay oo xadiid baa wuxuu tilmaamayey markii rasuulka sala allahu calayhi wasalama saxaabada qaarkood maydhiga ay ku ag sheeg sheegeen waa kii lahaa anigu markaa madaxayga ayuunbaan biyaha ku shubaa saddex jeer dabadeetana haddii aan laba kuruno jidhka kalena waan ku sii daayaa calaa macna alxadiid inuu weyse raaciyo ama uu ka horreysiiyey ma sheegayo xadiidkaasi wuxuunbuu sheegayaa inuu markaa biyaha jidhkiisa wada waxa weeye wada maydho tan iyo cidhiba xadiidkii kale ee horena waynu usoo ishaaray ninkii waxa weeye biyaha waayey intuu jinaaboobay dabeetana biyaha aan helin en salaada la tukan markay biyaha heleen waa kii kuuhi khud haadaa wa afriqhu calayk waar biyahan qaado oo korkaaga sidaa ugu shub soo ma aragtid korkaaga ku shubun baa rasuulku ku yihi sala allahu alay wasalam markaa calaa kulli xaal qofku inuu weysadii iyo maydhigii mar iswada raaciyo intuu niyoodo uu jidhka sidaa u wada gaadhsiiyaana waa dariiqo bannaan waxaase ka afdalsan oo ka akmalsan oo ka fiican sidan rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu sameeyo inuu sameeyo oo waxa weeye faraha maydho oo uu istijoodo dabadeetana uu weysaysto haddana uu jidhkii waxa weeye wada maydho masale kale waxay tahay axaadiidtan qaarkood waxaa ku soo aroortay inuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam weysada dhammaanteed markaa uu wada weysaysanayo maydhiga ka wada horreysiinayay riwaayaadka qaarna waxay sheegayaan inuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama inta kalena weyseeye labada lugoodna uu dib dhigay oo markii maydhiga uu dhameeyey labada lugoodna uu maydhay soo ma aragti sidee laysu waafajinaya calaa kulli xaal hadal baa ku jira sida saxiixa laakiin mar haddii labaduba ay sugan yihiin in marna sidan la sameeyo marna sidan la sameeyaa fiican oo marna weysada macal cagaha aada dhammaystirto deetana aada maydhiga dambaysiiso marna aada waxa weeye cagaa mooyaane inta kale weysada horreysiisood cagaha dambaysiiso soo ma aragtid labada siyoodba way bannaan yihin mar hadday labaduba rasuulka ka sugnaadeen sala allahu calayhi wasalam xadiidkaa waxaa ku soo arooray uma ataytuhu bilmindiil rasuulka sala allahu calayhi wasalam mindiil baanu keenay ama tuwaaloo dabadeetana ma doonin bacdu ahlilcilmi ba halkaa waxay ka xujaysteen marka la tahaaro qaato in biyihii markaa tuwaal iyo wax lamida la yskaga masaxaa inay tahay mid la kahday oo makruuhoo laga fiican yahay waayo waxay idhaahdeen qoqoyaankan iyo waxaan sii jiraa waa raadkii tahaarada tahaaraduna waa wax wanaagsan oo dee ma'muurun sharcan ah markaa waxa wanaagsan raadkiis iyo wixii ka dhashayna waa wax wanaagsan sidaa ogeed waxba waa inaan la iska baabin si kastaba ha ahaatee sida saxiixa ah waxa weeye dhib ma laha waana sida ahlulcilmiga badidoodu ay mareen intu waa la iska mariyaa makruuh maaha wax dhiba ma laha waa iska mubaax waxba inaanu qofku iska marinna dhib ma leh waxaana ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen tuwaalka rasuulku inuu isticmaali jiray sala allahu calayhi wasalam xadiidka qudhiisa laga daliishan karaa oo markanay waxa weeye umu salama u keentay waxay taasi tusinaysaa caadadiisu inay ahaan jirtay inuu tuwaalkan isticmaalo sidaa awgeed baa si caadadiisii uu fuliyo ayay ugu keentay si uu isaga mariyo markan laakiin waxaa laga yaabaa bay ahlucilmigu leeyihiin inay jirtay sababuu u diiday oma ama waxbuu ku ogaa ama waxa weeye inaanu ka qoynin buu doonaayey adigu calaa kulli xaal ee sabab baa jiri karta waxaad kaloo taas sii caddaynaya sida ibnu daqiiq alciid qudhiisu uu tilmaamayo gacantiisuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam biyihii iskaga daadiyey soo maa dee taasi waxay daliilu tahay biyihii in la yska masaxaa inaanay dhib lahayn oonay makruuh ahayn waayo dee gacanta in la yskaga masaxo iyo intu waa la yskaga masaxo labaduba waa isaala soo maha waa issuulin unbay isugu imanayaan soo maha marka mar haddii gacantii uu isticmaalay dee tuwaalkan waa la isticmaali karaa labada midnaba waxa weeye dhimalaha oo iska mubaax masaladaana sidaasa waxa weeye daahir ah wallahu aclam qaala wuxuu uhi wacan ummi salamata radia allahu canha waxaa laga wariyey saxaabiyadaasi ummi lmuminiina qaalat inay tidhi qultu waxaan ihi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow inii anigu imra'atun haweenay baane ashuddu waan adkeeya shacra ra'sii timaha madaxayga waan adkeeya oo markaa tidiciyo wax la midaan ku sameeyaa dee saasaan u tidcaa sidan dumarka u tidcaan afa anquduhu miyaan u furfuraa liqusliljanaabati maydhiga maydhashada janaabada darteed miyaan u furfuraa marka janaabada aan ka maydhanaya miyaan furfuraa wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo arooray walxaydati iyo xaydka markaan ka maydhanayo miyaan waxa weeye furfuraa waayahay faqaala wuxuu rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalama laa maya inamaa yakfiiki waxa kugu filanuun an taxfii inaad ku shubto calaa ra'siki madaxaaga halaatha xafayaatin saddex ku shubisood inaad sidaa ugu shubto ayaa waxa weeye kugu filan waayahay markaa xafayaadkuna hunaa waa jamcu xafya oo wa hiya alxafnatu alatii hiya milu lkafayni min almaa waa in labada sacab inta biyo lagu shubo dabeetana sidaa la ysugu shubo weeye rawaahu muslimun muslim baa wariyey lafdiga muslimna ashuddu shacra ra'si muu ahayn saahaatee wuxuu ahaa ashuddu dafra ra'si dafra ra'si tidaca markaa madaxaygan adkeeya marka waxaa laga yaabaa sheekhu inuu macnaha ku wariyey waxaa kaloo la sii socotay calaa ra'siki halaatha xafayaatin huma tufiidiina calayki almaaa fatadhariin dabadeeta markaad madaxa saddex jeer sidaa biyaha ugu shubto eed biyaha madaxa saani u wada gaadhsiiso jidhka inta kale sidaasaa dee biyaha waxa weeye ugu shubi ood ugu sii dayn doontaa sidaasaana daahir ku noqonaysa xadiidka markaa muslim baa wariyey intaynaan u gelin xadiidku macnaha uu tilmaamayo lafdigaa walxaydati wa fii riwaayatin buu ihi walxaydati lafdigaa janaabada shaki ma laho xadiidkaa dee ku soo arooray laakiin walxayda ka waran lafdigaa waa riwaayad riwaayaadka muslim ka mida ayaa xaydada ku daraysa riwaayadaana waxay tilmaameen bacdu ahli lcilmi sida ibnulqayim aljawsiya uu ku nuuxnuuxsaday alimaamu alalbaniyuna uu ku raacay irwaaulkhaliilka iyo ee uu aada ugu sheegay meelo kaleba in lafdigaasi uu yahay shaad waayo waxaa xadiidka ka warinay wada wariyey saddex sheekh labada sufyaan sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawri iyo sufyaan ibnu cuyayna abu moxamed alhilaali alkuufi iyo rawx ibnu lqaasim saddexdaa sheekh ama saddexdaa arday baa waxay ka wada wariyeen sheekhoodii ayub ibnu muusa sheekhoodii ayub ibnu muusa la odhan jiray ka wada wariyeen ibnu cuyayne iyo markaa rawx ibnu lqaasim may sheegin iyagu lafdigaa walxayda sufyaan baa laga wariyey sufyaan athawri baa laga wariyey thawrina waxaa kasii wariyey cabdirasaaq asancaani iyo yaziid ibnu haaruun baa kasii wariyey labadaa sheekhae thawri kasii wariyeyna cabdirasaaq unbaa sheegay ziyaadada walxaydatiye yaziid ibnu haaruun ma sheegin sooma aragtaan sidaa awgeed baa marka loo fiirsadaa halkaas sida ibnuqayimba sheegaya waxaa caddaanaysa lafdigaas inay shaad tahay waayo thawri thawri culimadii kale sheekhoysa kala warinaysay may sheegin thawri qudhiisa labadaa raawiye ka wariyey waxa weeyaan maaragtay mid baan sheegin oo mid unbaa sheegay sidaa awgeed baa waa shaado waxa weeye cabdirasaaq asancaani ayaa ku qaldamay bay noqonaysaa lafdiga xadiidku macnaha uu sheegaya haddaynu usoo noqonno waxa uu ka waramayaa xukmu naqdi lmar'ati shacraha fi lqusl haweenaydu had iyo jeer waxay dumarku caado u leeyihiin dee timaha way tidcaan oo dhowr tidac ama saddex tidaca ka dhigaan qayb xaggan horaah iyo qayb xagga dambaah iyo mid dhexda ah ama ha ka badiyaane had iyo jeer timaha way titidcaan marka marka ay maydhanayaan maydhigaa waajibka ah maxay timaha ku samaynaysaa miya furfuraysaa mise waxaa u bannaan inaanay waxba furfurine ay maaragtay biyaha uun saani jidhka u gaadhsiiso xadiidkani wuxuu tilmaamayaa waxba inaanay waajib ahayn inay waxa weeye furfurto xadiidku markaa wuxuu ka warramayay janaabada ayuu ku saabsan yahay xaydka qudhiisana waa looga qiyaas qaadan karaa marka wuxuu tilmaamayaa waajib inaanu ku ahayn inay furfurto ha yeeshee waxaa looga baahan yahay inay maaragtay saani madaxa u maydho ku dadaasho inay biyuhu jidhka saani u gaadhaan soo ma aragtaan waaye laakiin inay furfurtaa waajib kumaaha sidaana waxaa maray jumhuuru ahlilcilmi baa sidaa maray culimada badidoodu waa sida ay maraan min alxanafiyati walmaalikiyati washaaficiyati walxanaabiyati walxanaabilati fii qowli bacdu ahlilcilmina waxay ku tegeen waajib inay ku tahay inay furfurto waana sida alimaamu axmed madhabkiisa caanka ka ah daahiriyada iyo ahlucilmi kalena waa siday mareen waayahay waxaanay deliishadeen xadiidkii markaa caaisha markii waxa weeye rasuulka ay la xajtay sala allahu calayhi wasalam uu ku yidhi inqudii rasaki inqudii ra'saki waqtasili madaxaaga furfur oo tidacan markaa timuhu ay tidcan yihiin furfur waqtasili dabadeetana maydho ayaa rasuulku ku yidhi sala allahu calayhi wasalam maydho waayahay xadiidkaasi lafdiga waktasili maydho waa laga hadlay sababtu waxay tahay xadiidku bukhaariga iyo muslimkuu ku yaalaa min xadiidi caaisha iyadoo aanay waktasilidaasi la socon ee uu yahay lafdigiisu inqudii ra'saki wamtashidii feedho ahaa feedho markaasaa ibnu maajahiya waxay kusoo wariyeen waktasili bay yidhahay sidaa awgeed lafdigaasi waa laga hadlay waaye haddiiba la idhaahdo la silimo la idhaahdo lafdigaasi uu sugan yahayna waxaa lagaga jawaabay iqtisaalkanuu rasuulku caaisho farayay radia allahu canha muu ahayn aliqtisaalu lilxayd muu ahayn wuxuu aha aliqtisaalu litandiif iqtisaal iska maaragta nadaafad ahaanuna isaga maydhanayso ayuu ahaaye mid markaa waxa weeye xaydkii muhay waayo waktigaa muddadii caadaday ku jirtay mabuu ka dhamaanba mabuu ka go-inba soo ma aragti haweenayduna dee waa iska maaragtay maydhmaydhan kartaa iyadoo dee iska maaragtay xaaladaasi ku sugan marka calaa kulli xaal sida saxiixa ahi waa sidaa jumhuurku ay mareen haweenaydu hadday janaabo ka maydhanaysa iyo hadday xayd ka maydhanaysaba timaha inay furfurtaa waajibku maaha laakiin waa inay madaxa saani u maydho oy saani u gaadhsiiso waaye waxaa markaa ka soo aroortay saxaabigii la odhan jiray cabdillaahi bnu camar ibnu lcaas inuu dumarka odhan jiray furfura madaxiina markaa maydhanaysaan furfuruu odhan jiray dabeetana waxaa la yidhi caaishaa loo sheegay radia allahu canha wa ardaaha sida muslim saxiixa ku warinaya oo lagu yidhi sidaa ibnu camar baa u fatwooda dumarka oo ku waajibiye inay madaxa furfuraan waaye markaasaa waxay tidhi baa la yidhi muu faro intuu leeyahay madaxa furfura muu yidhaahda madaxa xiira waxay tidhi yaa cajaban yaa cajaba libni camrin haada yamuru nisaaa ida اqtasalna an yanfudna ru'uusahun afalaa yaamuruhuna an yaxliqna ru'uusahun muu idhaahdo madaxa xiira timaa xiira muu idhahdo bay tii soo ma aragti waay markaasay daliilkii keentooy tihi laqad kuntu aqtasilu ana warasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam min inaain waaxid walaa aziidu calaa an afruqa calaa ra'si halaaa ifraaqaat weel keliyaanu rasuulka ku wada maydhan jiray sala اllahu alayh wasalama inaan madaxa saddex jeer waxa weeye ku shubo mooyaane ayuun baanan maaragtay ku gaabsan jiro aanan ka ziyaadin jirin marka maxay tilmaamaysaa waxa weeye marka jinaabada ay ka maydhanaysa ile markan ay maylka weelka ka wada maydhanaya cinda aljanaaba ay ahayd soo ma marka inaan cidina odhan jirin dee timanaa aanay furfuri jirin rasuulkuna aanu ka odhan jirin sala allahu alay wasalam furfur waxaa kaloo la yidhi isla xadiidka waxaa laga deliishanayaa xaydka qudhiisana inaan la furfurahayn waayo haddii xaydku ka xukun duwanaan lahaa janaabada ay markaa xadiidka ku cad oo isaga xaydka markay ka maydhanaysa ay waajib ku noqonay haweenaydu inay timaha furfurto way sheegi layd caaisha way caddayn lahayd soo ma aragti oo waxay odhan lahayd cinda alxayd iyada waxa waajib ku ah inay furfurto sidaa awgeed ba ahlulcilmiga markaa kala tafriiqiyey bayna aljanaabati walxaydna iyagana madhabkooda waa laga xoog badan yahay qaala wuxuu ihi wa can caaishata radia allahu canha caaisha waxaa laga wariyey rabbi raalliha ka noqdee qaalat annaha qaalat inay tidhi qaala rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam inii anigu laa uxilu u xalaalayn maayo almasjida masaajidka lixaa'idin haweenay markaa xaydla iyo walaa junuubin qof janaabo qaba midnaba u xalaalayn maayo masaajidka inuu ku nagaado uu joogo rawaahu abu daawuud abu daawuud baa wariyey wasaxaaxu ibnu khusaymata ibnu khusaymana wuu saxiixiyey ibnu khusaymana wuu saxiixiyey waxaa kaloo xadiidka markaa quweeyey ibnulqataan baa taxsiiniyey iyo zaylici shawkaanina wuu saxiixiyey ibnu baasna wuxuu yidhi calayhi raxmat ullaahi laa ba'sa biisnaadih ahlulcilmi kalena xadiidka way daciifiyeen oo uu ka mid yahay bayhaqi oo uu ka mid yahay cabdulxaq albishbiili laa yahbut buu ihi ma sugna ibnu xasamna uu ku xeel dhaaraado waxa buu ihi isagu innahu baatilun xadiidku waaba baatil buu yihi sida saxiixa ahina waxay tahay xadiidku inuu yahay xadiid daciif ah sababu dacfihina waxay tahay waxaa sanadkiisa ku jirta jasra bintu dijaaja haweenay la odhan jiray cid maaragtay muctabari oo lagu kalsoonaan kara tawhiiqiisu may tawhiiqin ahlulcilmigaa barhkoodna waabay ka hadleen ha may tawhiiqin markaa waa majhuulatu xaalin weeyi haweenayda jasra bintu dijaaja laydhaah ahlulcilmiga qaarkoodna way ka hadleen oo imaamu lbukhaari waxaa laga soo raray inuu yihi cinda jasra cajaa'ib ha cajaa'ib baa agteeda ah haweenayda cajaa'ib cajaa'ib inkastoy bacdu ahlilcilmi yidhaahdeen sida ibnu qataan qudhiisu odhanaayo laa yakfii liman yusqatu maa rawat aw liman yasqutu maa rawat yusqitu dheh ina qowla albukhaariyi fii jasra cindaha cajaa'ib laa yakfii liman yasqutu liman yusqitu maa rawat inkastoo ibnu qataan sidaa yidhi haddana waa jarxi weeye markuu bukhaari leeyaha agteeda cajaa'ib baa ahaaday waxa weeye uu maaragta waa hadal uu ka hadlaayo waayi xadiidkanna weliba maaragta way isku garaacdo idiraab bay ku samayso marna caaishay ka warinaysaa marna waxay ka warinaysaa ee umu salama ayay ka warinaysaa taasina waxay xoojinaysaa inaanay maaragta xadiidka xifdiin marka calaa kulli xaal xadiidkani waa daciif weeyi haddaynu u nimaadna masaladuu sheegaayo ee ku saabsan qofka haweenayda markaa xaa'idka ah iyo qofka jinaabo qaba masaajidka ma ku nagaan karaan mise kuma nagaan karaan ahlulcilmiga badidoodu waxay idhaahdeen uma banaano midkoodnaba labada masaajidka inay ku nagaadaan uma banaana waaya waxaana waxaanay xujaysteen xadiidkanay xujaysteen xadiidkan qudhiisay xujaysteen xadiidkan markaa waxaa lagaga jawaabay waa xadiid daciifa waxaa kaley xujaysteen aayadda qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluuna walaa junuban ilaa caabirii sabiil salaada ha u dhowaanina markaa sirkhaansan tihiin waxaa looga jeedaa bay idhaahdeen ahlulcilmiga badidoodu macnii amaakinteeda ha u dhowaanina salaada ha u dhowaanina macni meelaha salaada lagu tukado masaajida ha u dhowaadina weeye macnuhu waaya markaa janaabo qabtaanna salaadii ha u dhowaaninoo ha tukanina inaa musaafiriintiin mooyaane musaafirka haddii uu maaragtay janaabo qabo isla markaana uu biyo waayo dee wuu gegabaysanaya waaya marka calaa kulli xaal tafsiirkaa qudhiisu waa tafsiir qawi ah waxaana idhaahdaan aayadda waxaa laga daliishanayaa qofkii jinaabo qabay xaa'idkina waa la mida inaanu mawdicii salaada loo gaar yeele masjidka ahaa ku nagaan karin waay kaasi waa qowl qowl labaad wuxuu yahay maya labadaba way u bannaan tahay inay masaajidka joogaan ay ku nagaadaan sidaana bacdu ahlilcilmi baa maray allaahuma ilaa haweenayda xaa'idka ahi haddaanay ka baqanahayn talawuf inay masaajidkii nijaaso iyo wax la midi kaga dhacdo oy gaadhsiiso way iska joogi kartaa way iskaga nagaan kartaa qofkii jinaabo qabayna wuu iskaga nagaan karaa maxaa u daliila waxaa u daliila waxay idhaahdeen alaslu waa fi lashyaai waa alibaaxa waa cadamu taxriim asalku waa inay arrintaasi bannaan tahay ciddale markaa arrintaasi ma bannaano waa xaaraan daliil cad baa looga baahan yaho saxiixa mana hayaan xadiidkay qabsadeenoo xadiidku waa daciif aayadda qur-aankana waxaba la yidhi waa calaa daahiriha daahirkeedaasaa lagu wadayaa macnaheedu waxa weeye salaada qudheeda ha u dhowaanina markaas sirkhaansan tihiin salaada ha tukanina sidaas oo kale markaa musaafiriinta tihiine waxa weeye jinaabo qabtaanna salaadii ha tukanina waayahay ilaa markaa dee agagabaysanaysaan oo inta badan qofka musaafirka ahi gaar ahaan dee waa beryihii hore eh safarku wuxuu madina iyo loo filaan u yahay qofku inaanu biyo helin markuu meelaha dee qofku u safro inaanu biyo helin baa had iyo jeer madina ay u tahy marka aayadduna waxabaa la yidhi waa calaa daahiriha waata kale caaisha xadiidka caaisha ee saxiixa ku soo arooray haweeney baa jirtay soo islaamtay oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam masaajidka uu dejiyey oo maaragtay looga dhisay buul yar masaajidka dhexdiisa kumanuu odhan waana qof dumar ah dumarkuna caado waxay u leeyihiin markaa dhiigga caynkaasi ah rasuulkuna kuma odhan sala allahu calayhi wasalama maaragtay arrintaasaa kaa iman kartay masaajidka meel kala doono masaajidka ma gelaysidi ahlu sufaha qudhoodii masaajidka ayay u hoyin jireen sida la yaqaano dee rag masaajid jeexdana waad garanaysaa inay suuro geli karto inay ku jinaaboodaan intaasoo dhanba waxaa isku sii fuuqsanaya saxaabadii rasuulka ridwaanullaahi calayhim ayay ka soo aroortay barhkood iyagoo maaragtay jinaabo qabaha sa ahaatee aan maydhan inay masaajidka fadhiisan jireen markay weysaystaan oo cataa ibnu yasaar wuxuu yidhi oo taabici ahaa ra'aytu rijaala min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalama yajlisuuna fi lmasjidi wahum mujnibuuna idaa tawada'uu wudu'a asalaa waxaan arkay rag ka mida saxaabadii rasuulka ridwaanullaahi calayhim oo masaajidka fadhiisanaya iyagoo janaabo qaba markay weysaystaan weysada salaadoo kale weyse macnay dhammaystiraan waay marka aharkaa qudhiisu wuxuu daliilu yahay saxaabadu inay sidaa arkayeen waayo dee weysadanay weysaysanayeen haba khafiifise ee laakiin dee janaabadii meesha ka saari mayso soo maha markaa qofkii isagoo jinaabo qaba aan maydhane weysaystay dee wuu jinaabo qabaa un soo maha marka iyagoo jinaabo qaba walow haba weysaystaana ayay masaajidka ku nagaan jiri calaa kulli xaal qowlka markaa qawiga ah ee xooga badani labada qowl marka la eego qowlkaa dambe weeye qofku wuu iskaga nagaan karaa waay jumhuurku markaa ilaa caabirii sabiilina iyagu waxay ku fasirayaan qof markaa jid ka gudbamayo mooyaane qof masaajidka intuu albaabkaa kasoo galo ka kale ka baxayo oon istaagahayn oon maaragtay dhex fadhiisanahayn mooyaane waayahay marka masaladaasina sidaasaa raajixa weeye hase ahaatee waxa fiican mar haddii masaajidku yahay goob cibaado mar haddii uu yahay meel had iyo jeer salaad iyo khayr iyo qur-aan akhris iyo wanaag iyo maaragtay looga baahan yahay qofku inuu ka dadaalo inta suuragalka ah isagoon daahir aha inaan u fadhiisan ayaa markaa u wanaagsan oo la gudboon weeye qaala wuxuu ihi wacanha waxaa laga wariyey caaisha qaalat inay tidhi kuntu waxaan ahaa aqtasilu mid maydhataan aniga iyo warasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam min inaahin waaxidin weel keliyaanu ka maydhan jiray takhtalifu xaalay isdhaafi jirta aydiinaa gacmaha iyagu fiihi ay filinay weelka dhexdiisa ay isweydaaran jirta min aljanaabati janaaba darteed baanu maaragtay ka maydhan jiray aamintu waa sababiya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay zaada bnu xibbaana ibnu xibbaan wuxuu siyaadiyey wataltaqi waanay kulmi jirtay gacmaha iyagu marka ziyaadada ibnu xibbaan ee wataltaqi bacdu ahli lcilmi waxay idhahdeen waa saxiix iyaduna hase ahaatee ibnu xajar oo kale wuxuu ku tilmaamaa fatxiga wax ishaari kara ama laga qaadan kara inay mudrajo tahay siyaadadaasi wataltaqi oo raawigu uu cabiray riwaayaad kale uu soo arooriyey baa sidaa ishaari kara oo laga qaadan karaa buu tilmaamaya xadiidku markaa daliil wuxuu yahay ninka iyo haweenaydiisu weel keliya inay ka wada maydhan karaan oo arrintaasi wax dhib aanay lahaynoo midba dee mar buu darsanaya gacmuhu ama ha ku kulmaan oo ha isku dhacaan ama ha isweydaartaan waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku isagoo janaabo qaba hadduu weelkii gacmihiisa geliyo weelkii afka banaanaa hadduu gacmihiisa geliyo biyihii in aanay waxba nijaasna noqon maayaan mustacmalaan lagu dahaaro qaadan karinna noqon maayaan soo ma aragtid qofku wuu iska gelin karaa isagoo waxa weeye gacmuhu ay janaabo qabaan ayuu weelka gelin karaa haddii dee wax dhibaato ah iyo wax nijaas iyo wax kale aanu ka olin soo ma aragtid ya inuu qofka jirhkiisu nijaaso qabo jinaabo qabo oo jinaaba qofku ay ku qumtayna gacmihiisa nijaas ka dhigi maayo soo ma aragtid nijaase ka dhigi maayo qaala wuxuu yihi can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama ina taxta kuli shacratin tin kasta hoosteeda janaabatan janaabaa ku sugan tin kasta oo timaha madaxa ka mida hoosteeda janaabaa ku sugan ee faqsiluu maydhaa shacra timaha maydha wa anquu nadiifiya albashara jidhka rawaahu abu daawuuda watirmidiyu abu daawuud iyo tirmidi baa wariye wadacafahu waa inay daciifiyeen wali axmed axmed waxa u sugnaaday oo can caaishata ay ka wariyeen naxwuhu isagoo kale wa fiihi waxaana ku jira xadiidkan caaishee dambe raawin majhuulun raawi majhuula naxwuhu mid markaa ku dhadhow oo waxa weeye naxwuhu ha mid ku ogoglahoo ku dhadhow labadan xadiidba waa daciif weeye xadiidkaa hore waa daciif waxaa sanadkiisa ku jira alxaarits ibnu wajiih la idhaha waa daciif weeye ninkaasina cid kaloo ku mutaabacaysa ama ku raacdayna ma jirto xadiidkan dambe caaisha imaamu axmed iyo wariyeen lafdigiisuna wuxuu ahaa inuu rasuulku ku yidhi yaa caaisha ama calimtii ana calaa kulli shacratin janaaba miyaanad ogeyn in janaabo kasta korkeeda ee shacro kasta tin kasta korkeeda inay janaab ahaatay marka lafdigaa hore ama xadiidka horena wuxuu sheegayaa ta- taxta kula shacra kulli shacra ee xadiidka dambena ana calaa kulli shacra buu sheegaya korkeeda kaa ho- kaa horena hoosteeduu sheegaya marka bidabdi isku mid ma aha sidaa awgeed buu naxwigu u yidhi oo muxadisiintu hadday yidhaahdaan na- miluhu waa la midna waa isku mid bay noqonaysaa labada xadiid naxwuhu hadday yidhaahdaanna way isku dhadhowyihin bay noqonaysaa isku dee mid dhan walba maaha xadiidkan dambe caaishana isnaqudiisu waa daciif oo nin markaa mubham oon la garanayn baa sanadkiisa ku sugan oo khusayf baa wuxuu odhanayaa xadathanii rajulun mundu halaathiina sana nin baa ii warramay waqti soddon sano laga joogo can caaishata caaisha ayuu ka wariyey ninkaasina cidduu yahay lama garanayo weeye isku soo duuduuboo labadan xadiid labaduba waa daciif weeye ee, ha yeeshe eh qofku marka uu janaabada ka maydhanayo ama xaydkii haweenaydu ay ka daahirsanayso inay saani markaa u gaadhsiiso madaxa iyo jidhka inay biyaha saani u gaadhsiisaa waa mid lagama maarmaan oo loo baahan yahay intaynaan casharka khatimin waxaan eh, ku yar darayaa intaasi xadiidkaa hore markaynu maraynay ee rasuulku sala allahu calayhi wasalama kayfiyadii uu uga maydhan jiray janaabada xadiidka caaisha iyo xadiidkii maymuuna iyo waxaa markaa ene soo aroortay maydhigaa janaabada dabadeed rasuulku inaanu weysaysan jirin sala allahu calayhi wasalam oo caaisha waxay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama laa yatawada'u bacda algusli rasuulku ma weysaysan jirin maydhiga dabadi tirmidi iyo ahlulcilmi kalaa wariyo waana xadiid sugan waay markaa ma weysaysan jirin ee wuu raacin jiray ama waxaba mar buu ka wada dhigo wuu israacin jiray ama weysada intuu sidaa u horraysiiyuu maydhigana dambaysiin jiray haddii qofka isagoo maydhigii bartanka wada weysadu ay ka jabto wax weysadii jabinaya ay ka yimaadaan muxuu yeelayaa waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen maydhiga ha dhammaystiro markuu maydhiga dhammaystiro ayuu dabadeetana weysaysanaya waayo xaaladda dee wax weysadii jabiyaa ka yimi halkaa aynu udayna wasubaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online